runtii de waxaan isleeyahay waxaa jirto hadda dayacad guudo horta xagga ammaanka ahaa jiro oo ilaa iyo hadda waxaana saxnayn amaankii ama istraatiijiyadii guud ee ammaanka looga hortegi lahaa dalka guud ahaan ilaa ilaa hadda ma wax xasilno ama la iskuma waafaqsana marka qolyahan nimankan argagixisadaana waxay yaqaanaan xiliyada dadku ay nugul yihiin xiliyada ammaanku uu nugul yahay sida ammaanka looga faa'iidaysto siyaasiyiinta gaar ahaan markii ay jirto siyaasiyiinta is haysto markii doorasho nooca oo kale baarlama oo kale oo markii is haysto marka waxaad u mareysaa nimanka argagixisadana waxay fahamsan yihiin meeshu dowladda markay nugushahay guushuna waxaa ka muuqato isbedasho iyo waxaa ka muuqato ilaa hadda ammaankii oonan loo qaadan si dab ah ama siyas ah oonan ahmiyadda koodiyo aan la siinin runtii de wuxuu muujinayaa in awooddii nimankani macdiidka ah inay awood u leeyihiin in magaaladana ay joogaan ammaankana ilaa hadda inuu gacantooda ku jiro sina doonay wax ka heli karaan runtii de ammaanka la siyaasadeynayo oo afartii bilood ama shantii bilood uu dhahayo waxaan horumar kasoo degna ammaanka ayadoo aan la hubin in cadaw weli laga takhaluso aan la dhameyn runtii de waxay jawaab u tahay maxaa la dhahayay hadalka noocaas oo kaleeta sidoo kaletana maanta oo kale qarashii wuxuu kaga duwan yahay because of wuxuu kusoo aaday xilli ay shaqaaqooyin siyaasiyeed dalka ka jiraan waayahan dambe oo qarax xajmigiisa awoodiisa dalka aan ka dhicin iyo welidii cadowga oo rabo inuu muujiyo inuu awood u leeyahay xilligoo doono iyo meeshoo doono iyo ciddoo doono inuu beegsan karo wa waa gartay markaad fiiriso qaraxyada noocan oo kale oo shacabka faraha badan ay ku dhintaan al-shabaab taariikh ahaan markii dib loo eego qaraxyadii dhacay maanay sheegeen shamow maanay sheegan qaraxii zoobo maanay sheegan mar haddii aanay sheeganin maxay tahay ujeedada in meel shacab jooga wax lagu qarxiyo oo dadkii la laaya ujeedaday ka leeyihiin maxay tahay ruaantii de argagixisadu ayaku inta badan waxa waye hadafkooda koowaad inay diraan signal awood ah inay diraan inay waxay doonaan suubin karaan si ay uxanuujiyaan dowladda ama si ay uxanuujiyaan dad alla iyo qof ale qofka ay kasoo horjeeda marka ma kala socna ama ma kala aabayeelayaan meeshaan ama shacaba ku dhimanayo ama qof dowlada ku dhimanayo ama madaxa ku dhimanayo targetka ama hadafka muhiimkiisa waxay tahay inay ogaadaan inay oo dalka joogto oo ammaanka iyo security xaqal geli karaan runtiina waana fariin hoogankii maanta ay direen ah inay weli ammaanka oo weli weli xirfaan oo la faray kama qodno oo runtii sida loo haystay iyo de si waayahanka dowladda ay jiraysay dhammaan ay u suubinaysay isbedelo xajaamina weli shacabku inuu nugul yahay dadka soomaaliyeed weli inay nugul yihiin in la daadin karo dhiig intaas la-eg oo wax ka badan konton qofood ilaa iyo lixdameeyo qofood in lagu dili karo hal qarax gudahooda marka run ahaantii dee ayaku ma kala socno laakiin waxa u socon waxay tahay fariinta ka dambeysa markuu qaraxaas dhaco marna waa dowladdii baa isdhiganaysaad leedahay marna al-shabaabkii baa fursad u helay inay soo soo abaabulaan oo meeshii nugul marka ay weeraraan ha midda kale muhiimka waxay tahay sideedaba dalkani ma jiro qorshe ammaan oo run ahaantii dee laisku wada waafaqsan yahay oo dee ka dhexeeya dhammaan shacabka iyo dowladda soomaaliya ka dhexeeya ma jirto inta badan waxaa umalaysaa amnigu inkastoo dowladda mas-uuliyadeedu ay tahay haddana hal amni aanan aanan shacabku aan laga talagelinaysan qayb ka ahayn ilan ugu dambeyntii waxaa meesha ku ruqbaxaya ama dee kasoo gaaraysa aafada kood waa shacabki marka waxaad moodaa weli inaanan aysan jirin qorshe ammaan oo sax ah oo looga hortegi kara ama ama xataa la isku dayi karo dalkani weena magaalada muqdisho ama jidkan jidkan ugu weyn ee muqdisho saaranaya dowladda ilaa iyo shacabka soomaaliyeed ay intooda badan u badan yihiin xataa in laga dhigo meel free zone ah oonan oonan wax qaraxa laga fulin karin marka taas waxay tusaale u tahay dabcan dowladdu waa isdhigatay nimanka qaraxa soo abaabulina waxay ogyihiin xilliga dowladda ay isdhigatay markii markay tahay in la kaagarayo ama markay tahay inay qarax soo qaadaan waxaad moodaa inay kaga khibrad fiican yihiin ama runaantii ay kaaga macluumaad horeeyaan xilliga ee tahay in dadka la xanuujiyo dowladda soomaaliya la xanuujiyo waa gartay laba maroodi meeshay ku diranayaan waxaa la yidhi cowskiibaa ku baaba-a marka shacabka xalkoodu muxuu yahay runtii shacabku waa qof dadka mar walla iyo musiibada qofka dadka kasoo gaarta waa ayaka waxa ku ruux baxna waa ayaka runtii wax hantidooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ku waayana waa ayaka de waxa keliya la gudboon waxay tahay inay dalbadaan isla xisaabtan sax ah amin haddiisan shacabku adduunka ilaahay waxa waaye musiibo intaan ka yar ayaa ummad dhan wax ka bedesha amin daalo dhan ay wax ka bedeshaan hal qof oo hal wiila isgubay ayaa waxaa laga yaabaa dadku inuu isbedelay ama carabto dhanka cadoonkooda inuu ka bilaabo runtii de waxa waaye in shacabku ay dalbadaan isla xisaabtan sax ah ee dowladda ku aadan sababta waxaanay u dhacayaan saddex sano wax ka yar inay dhintaan laba kun iyo maaziada qofood oo dee dadku ay yani ay tahay slow genocide ama in in dalku ay si gumaad tartiib tartiib oo dalkan uu ka dhaco runtii waxay tahay wax la aqbali kara maahan shacabku waxay tihi la furan waxay tahay inay isla xisaabtan sax ah dowladda soomaaliyeed inay weydiiyaan iyo sababta waxaan ay ku dhaceen iyo cidda waxaan mas-uulka ah